Kuuriyad markii ku burburiyay ilbiyoodkii uu ku tiirsanaayeen dadka ku nool deegaanka Mabaha gobolka Hiiraan iyo weliba ha wajahay xaalad bilaange. Bulshada deegaanka Mabaha gobolka Hiiraan iyo weliba ku hadleena xaaladii bilaante iyagoo dowladda federaalk ee Soomaaliya ku eesidiyay in la dayactiray ilbiyoodkii deegaanka ee horeygan ku burburiyay.
tuulada mabaax waxaan ka codsanaynaa dowladda hirshabeelle iyo midda federaalkaba meeshaan waxaa nagu haaya biila'aan inay noo keenaan makoor iyo haan iyo ceel in ceelka ay noo sameeyaan ay noo dayac tiraan ayaan ka codsanaynaa mabaax ceelkaa meesha ku yaalla waxaa la qoday labadii kun iyo kow iyo tobankiiaa la qoday waa ceelkaas haantiisa indhaxumadeedu waa taas naallidiisa waa u jeeddi walaalayaalow annagu waxaan ka soconnaa oon u baahan nahay baahiyaan nahayd baahi biyoodaan nahayd meeshaanu biyo ma leh meeshaanna waa meel bulshadeedu badan tahay dhinihii kale isku duwaha wasaaradda tamartiyo khayraadka biyaha dowlad goboleedka hirshabeelle cawal maxamed jibriil oo deeri deegaanka mabahayana wasaaradda tamarti hirshabeelle iyo tan federaalkan ka baaqi inay onsirumaan reedan dayatirowka elbiyoodka deegaanka mabaha ee gobolka hiiraan tuuladan waxaa maanta usoo booqannay in aan xaaladeeda rasmiga aan u kuurgalno oo biyaha ah sababtoo ah dadku waxay ku cabanayaan xoogaa biyila-aan ayaan hayso biyo waa haystaan alxamdulilaah laakiinse biyihii agabyadii ay ku isticmaal lahaayeen ayaa ka burbursan sidaan ognaha waxaa burbursan baraagtii oo afar mar maalintii biyaha lagu shubaa daadinaysa waataa ujeeddaa matoorkiyaa eber ah qololkii oo macnaha waardiyaha waa ujeeddaa naalayadu waa ujeeddaa sidaas daraaddeed wasaaradda tamartii khayraadka biyaha dowladda hirshabeelle iyo midda federaalka soomaaliyeed dadaalada ay muujiyeen waxaan ka codsanayaa in si deg deg ah baahidan loogu jawaabo deegaankan maadaama ay ku nool yihiin muwaadiniin reer hirshabeelle ah